إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisan waxaa ka mid ah shan askari oo ka tirsan ciidamada ugandha ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa habeenkii xalay ka kacay guri ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka markas cusub ayaa laga furay deegaanka koonyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose dowlad diini ah ayaa loo soo xiray qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanada hoos yimaada degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka banaanbax looga soo horjeedo maamulka somalilan ayaa ka dhacay magaalada buuhoodle ee uu ka arrimiyo maamulkaasi in ka badan toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay shirkad soo saarta naftada oo ku taalla waddanka mexiig intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garoowa goordhow isagoo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada dhanka kalena ku aadan kowda bisha koob iyo tobnaad labada kun labaatan iyo kowda warkii oo fidsan shan askari oo ka tirsan ciidamada ugandha ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa qarax maalintii shalay ka dhacay duleedka magaalada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose qaraxa ayaa waxaa lala egtay kolonyo ciidamo yugandhees ah oo ku socdaalayay duleedka magaalada jannaale gaari taaw ah ayuu si gaara u haleelay qaraxa iyadoona dhimashadii dhaawac ay ku noqdeen ciidamo ka tirsan kuwa yugandha ee qaraxa lala egtay inta la xaqiijiyey laba askari ayaa ku geeriyooday halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kolonyadii la qaraxiye ayaa goobta ku hakaday iyagoona halkaa ka daabulay askartii ku waxyeeloobay qaraxa waxay sidoo kale jiiteen gaarigii taawga ahaa ee uu burburiyey qaraxii ay la beegsadeen guutada qaraxyada ee mujaahidiinta al-shabaab qaraxa ka dhacay duleedka magaalada jannaale waxa uu imaanayaa iyadoo howlgallada ka socda qaybo ka mida gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya islamarkaana ay mujaahidiintu ku beegsanayaan shisheeyaha dalka kusoo duulayay sidoo kale soomaalida la shaqaysa uu sii laba jibaarmay waxaa ugu dambeysay oo gobolka banaadir gaar ahaan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho lagu khaarijiyey sarkaal ka tirsanaa maamulka degmada kaaraan ee dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabi jiray xasan dheere ahaana khasnajigii maamulka degmada kaaraan sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena cali aadan dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa habeenkii xalay ka kacay guri ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka habeenkii xalay waxaa guri ku yaala degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ka kacay dab geystay khasaare kala duwan dabkan oo ka dhashay koronto ayaa baabiyey guri ka kooban afar qol iyadoona sidoo kale halkaasi uu ku basbeelay agabkii yeelay guryaha qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay daminta dabka ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen
magacayga waa garaad ali xasaan meeshaan maxaa ka dhacay
adeer meeshaan waxaa ka dhacay caawa koronta maaragtiyo guri ka kacday ma fahanta halka saac anigoo joogno masaajidka waxaa noo soo sheegay in xaafad ka mid ah xaafadaha biyooley ee koronto ka kacday kadib gurigii waa loo soo dhowaan waayey kadib gurigii markaan soo gaarnay allah maxadiisa dadyow far badan ayaa imaaday kadib gurigii markaan imaanay maaragto waa ugu dambayntii waxaan ku guulaysanay inaan damiyo dabka ma fahamti dadka qaar hadda weli shaqada ay ku guda jiraan kuwo qaar xitaa maaragto kuwii dadkii ugu soo horumarnay baan ahay anagu ma fahamti ka gadaal markaan soo gaarnay meesha biyo iyo tubooyin baa la raadiyey waa la jibiyey tubooyinka kadib markaa la jibiyey ma fahamto ugu dambeyn waxaan ku guulaysanay inaan maaragto dadka damino ilaa iyo hadeertaan waxaan ku guda jirnaa hagaajinta guriga tuuleyga khasaaraha uu geysta dabka dabka khasaaraha uu geystay horta khasaare nafeedku ma jiro ma fahamta adeer laakiin khasaaro oo maaragtiyo xantiyeed baa ku jira in badan uu ku baaba'ay meesha waxaa ka dhacay waxaana la yaabnay markii dee kolley ummaddii baa iskugu soo baxay gurmud baa la helay ilaah baa dabkii damiyey alxamdulilah maasha allah wax ku dhintay hadeer nafyi ah ma jirto khasaare laakiin waxaa weye waxaa jira qalab waxaa weye elektroniya waa ku baxay meeshu marka waa laga soo gaaray marka waxaa weye waa jiingadihii oo maaragtay soo haray baa biyaha lagu shibaaya anta kale waxaa weeye dambasay raacay muxuu ka dhashay dabka dabka waxaa weye waxaa ka dhashay korontaalish korontada marka aniga waxaa weye iyadoo kor u kacday baan ku soo gaarnay marka dee waxaa la sheegaya koronto inay ka dhalatay marka waa sidaa tuuleyga marka khasaaraha ka dhashay dabka khasaaraha dee waxaa weye waa waa reer dhanoo waxaa weeyaan guryaashii ka gubtay khasaaraha waa iskaga un reerkaas haggooda zaa'id buu ka yahay ani waxaan imaaday dabkoo aad u kacsan meeqa guri ayaa ku gubatay marka meesha waxaa ku gubtay afar haa sidee u soo gurmadeen dadka maasha allah dad gaadiid ku imaaday dad lugtooda ku imaaday dad soo orday waxaa weye way badan yihiin maasha allah waa la imaaday waxaa weye dabkiina waa la dami ilaah baa ku mahadsan marka waxaan u dardaarmayaa dadka muslimiinta ah dab kastoo dhaca in maaragtay saanoo kale lasu soo gurmito marka dee insha allahu tacaala haddana waxaa weye way dhammaatay hoosha waa kala- waa la- waa la kala socdaa wakaa
dabkan ayaa ku soo aadaya iyadoo laba habeen ka hor uu dab xoogan ka kacay degmada salagle isla walaayada jubbooyinka uu dhulkana la simay siddeed iyo toban xarumood markas cusub ayaa laga furay deegaanka koonyo barow ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa halkan ka soo jeedinaya mahad cubayd xafladan oo ahayd mid si heersara loo soo agaasimay loona qabtay in ka badan konton gabdhood oo dhammeeyey tasxiixa tilaawada qur-aanka kariimka dhanka kalena lagu daahfurayay markas cusub oo loogu magacdaray daarul qur-aan ayaa ka dhacday deegaanka kunye barow munaasabadda waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo iskugu jira culimo nabadoonno waxgarad iyo qaybaha kale ee bulshada ugu horreyn waxaa munaasabadda lagu daahfuray aayaad ka mid ah qur-aanka kariimka
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل ويحل عليه عذاب مقيم intaas kadib waxaa hadlay sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuuna la dardaarmay gabdhihii dhammaystay tasxiixa tilaawada qur-aanka kariimka بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي waxaan uga mahad celinaynaa inuu galabtan ugu kulmiyey markaaskan barakaysan markaasu taxfiid alqur'aan eh, oo loo qabtay xafladan loo qabtay gabdhihii soo dhameeyey tasxiixa laga soo saxay qur-aanka lix juz maantana u gudbay marxalada oo taxfiidka qur-aanka qur-aankuna wax la barto oo ka qiimo badan ma jiraan waa aslu usuul hadday odhan- culimadu odhan jireen usuulu diin waa arbaca ay odhan jireen oo kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca iyo qiyaaska ay odhan jireen waa asl usuul isagaa wax walba asalba ka farca sunnuhu isagoon bay u tahay maxaa la yihahdaa tabyiin iyo sharax wixii kalena isagoon baa laga soo istinbaadaa hadday ijmaac tahay iyo hadday qiyaas tahay isagoon baa loo noqdaa iyo gabdhaha marka wax ku boorinaynaa hadda waxaan leenahay awalan baaraka allahu fiikum oo ilahay idin barakeeyo waxaad barateen iyo tajwiidka aad iska saxdeen qur-aanka lixda juz aad soo qaadateen lixdaa juz qofkii iska saxaana wixii dambana insha allah wadadan buu cagta saaray laakiin waa khudwa uulaa ay gabdhuhu is dhigan baan leenahay waxaan leenahay gabdhuhu dadaalkii hore ay hore u bixiyeen mid ka badan ha bixiyeen qur-aanka ha ku dadaaleen xifdan wa tajwiidan ha ku dadaaleen insha allahu tacaala Eh, marka qur-aanka kariimkan wax la barto ugu fiican yahay khayrakum man tacallama qur-aana wa callamahu waa tii nabiga ka sugan tahay qur-aanka xifdkiisana ha lagu daro fahamkiisa iyo tafsiirkiisa iyo ku dhaqankiisa iyo gudbintiisa oo dadka kale aad wax bartaan aad bartaan afartaa marxalo ayuu u baahan yahay waxaa sidoo kale martida ka mid ahaa suldaan aadam cuhmaan suldaanka beesha tuni wuxuuna ka hadlayay markaskan cusub ee la furay bacda asalaam awalan allah subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa allihii isukaayo keenay jalsadan khayrka badan wanaagga badan allahaasi ayaan u mahad celinaynaa markiskan la furaayo een, magaca uu leeyahayna isagana magac aad u weyn weeye magaciisana waxaa la yidhaahdaa daaru lqur'aan taxfiidu alqur'aani alkariim wa tasxiixahu marka een, daartii qur'aanka ayaa loogu magac daray qur'aankana insha allahu raxmaan inaan weyneyno markiskan keliya ma aha dhammaanteednaba wuuna saaran yahay akhrinteedii hadday noqoto haddii een, ee, ku dhaqankiisi uu noqdo haddii difaaciisi uu noqdo dhinac walbaba insha allahu raxmaan ee, waajib annaga naga saaran weeye gaar ahaan mar- ee, markiisa waxaan kula dardaarmaynaa garabkiina allaha galo dadaalkiinina wuu muuqdaa hore u sii wada sidoo kale nabadoon kufridiid ayaa isaguna kelimad ka jeediyey goobta xafladda soomaaliya waxay asal ahayd dad muslima waxaa lagu diinkoodaa lagu soo duulay duulaan dheer oo aan la sheegin wakhtigu ahaa annaan annagu waru hayn sida loo badan yahay ayaa lagu soo duulay Ee, waxaa laga dhigay diintii dhulkaa lagu jiiday rabbi kitaabkii qur'aanka ahaa dhulkaa la dhigay qofkii qur'aanka yaqaan waxaa laga soo saaray waxaan waxbaba aqoonba raggii weeye dumarkana warkiisaba u kaadi anigu markaan garaadsaday oo caqli yeeshay oon bulshada raacay ninkii qur'aanka yaqaana waxbuu yaqaan lama odhanayn waxna looma dirsanayn meelahaasu iska taagtaagnaayo islaam baa maxay odhanaysaa kaalay oo qur'aan iyo akhri war qur'aanka islaamba mid baa wuxuu yidhi wuxuu u akhriyay qur'aan markaase waxay tihi walaadhe qur'aankaagu maxaan ku idhaahaa laba galbood saddex galbood hadduu ku akhriyey caafimaad bay raadinaysay buu wuxuu ku yidhi bay waxay ku tidhi walaadhe qur'aankaagu waa qur'aan keligiiso qur'aan burdale ma aha qur'aan aan burde lahayn baad igu akhridaa caafimaad waa ka waayay ma ujeedaa sidaasaa naloo galay ugu dambayntii munaasabadda ayaa ku soo dhammaatay jawi farxad leh bandhig iyo tartan dhex maray ardayda waxaan idinkugu soo gudbin doonaa insha allah barnaamijka waxbarashada dowro diini ah ayaa loo soo xiray qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanada hoos yimaada degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka faahfaahinta warkaasi waxaa halkan kasoo jeedinaya waryaheena maxamed ciise maktabka dacwada ee degmada jamaame ayaa wuxuu ka wadaa deegaanada hoostaga degmada jamaame xamle dacwadeed ballaaran tuulooyinkan hoos yimaada qaarkood ayaa waxaa loo soo xiray dowro diini ah waxayna ka faa'iideen casharo kala duwan sida towxiidka salaada iyo kuwa kale oo la mid ah tuulooyinkaas waxaa ka mid ah baxarsaaf daarasalaam iyo malayli haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha degmada daarasalaam oo ka waramaya waxyaabihii ay barteen waxaan idin sheegayaa anigoo ah odayaalka daarasalaam tuulada daarasalaam ka tirsan waxaa nala joogeen nimanka maktabada oo waxbarashada saddex maalmood ayay nala joogeen waxaynana fahansiiyeen xagga towxiidka xagga salaada xagga magaciisii dhaharada sidii macnaa salaada loo tukado iyo waxyaala badan ayaan ka fahanay waxaan jecelnahay hadda maktabka waxaan ee walaayada islaamka waxaan ka codbsanaynaa in macnaha ay noo soo joogtayso ayna naga soo daahin sidii sidaan oo kale ay dhicin muddo badan ay naga maqnaayeen haddana macnaha dadkii aad ba wax u fahmeen aad iyo aadaan ugu guulaysan aad iyo aadaan macnaha ugu faraxsanna sidoo kale qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay ayaa waxay yidhaahdeen sidaan oo ah murjaan cabdalla cayoola oo deggan tuulada baarsaaf walaayada waxay noo soo dirtay ulummo ulummadaas waxayna siisay dooro dooradaas saddex beri saddex maalmood ayna la joogeen ulummadii
raxmaan raxiim anigoo eeyo cabdiraxmaan cusmaan maxamed xaaji dooyow oo ka mid ah odayaasha tuulada malayley oo haddana degan nyiirey walaayada waxaan idinsoo dirtay culummo saddex maalmood baa nila roogti saddexda maalmoodna door baa nin hayayti may ka faa'iidnay waxyaabo badan tooxeedka iyo gaalanaceebka dowraadka diiniga ah ayaa weli ka socda qaybo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada jamaame iyadoo wilaayada ay xoogga saarayso sida kor loogu soo qaadi lahaa wacyiga diineed ee bulshada banaanbax looga soo horjeedo maamulka somalilan ayaa ka dhacay magaalada buuhoodle ee uu ka arrimiyo maamulkaasi faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya sakariye cumar dibadbaxan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada buuhoodle ee dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa waxa ay ku muujinayeen inay kaga soo horjeedaan maamulka somalilan iyadoona dadweynahani ay socdaal ku marayeen waddooyinka waaweyn ee magaalada buuhoodle islamar ahaantana ay ku dhawaaqayeen erye ka dhan ah maamulka somalilan haddaba qaar ka mid ah dibadbaxayaashan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay ka warramayaan waxyaabaha ay ka cabanayaan iyo dhibaatooyin ay ka tabanayaan maamulka somalilan waxaa laydinka rabaa maanta waad ogeydeen xafladdii doraad halkaa ka dhacday wax badan oo qadafabaa ka dhex yimid waxaas waxay gudaha ku soo galeen waxaa la doonayey in koonaha magaalada xabaddu ka bilaabato somalilan iyo maamulkaasi waxay ku talagaleen inay isku keendilaan way ku qarashgareeyeen waxaa laydinka rabaa hawsha iyada ah inaad ka diyaargarowdaan ku talagashaan inaydnaan qaadan arrintaas mar labaad iyo mar saddexaadba waxaannu cambaaranaynaa maamulka soomaalidiidka ee saleem ee ku soo duulaya dadkan war awi gaardooyinkaad hargaysa ku soo xidhaan annagu waannu ognahay dhexdeedana isku gaadhiibaysaan waannu ognahay inaadna furfuraysaan waannu ognahay laakiin waxa waa ka dababurshaysana war ma nihin dad la dhex galo ma nihin dad wiil yar intii wiil yar intii laga soo dira hargaysa la yidhaahdo reer hebeel baa deexda kuma taaban karto war waxaasi waa beera waa la taabanaya wiilkar annaga dhalla waannu xidhaanaa war wax dambaad soo rari kartaan walaahi ma jira waannu ka hortegannaa kuwa aad noo soo dirteen ee annagu aannu dhallay ee degaan ka soo jeeda waannu qabanana maamulka somalilan ayaa ka mid ah maamulada ku daaban shisheeyaha islamarkaana dhibaatooyin iyo fasaad diiniba ku haya bulshada ku hoos nool deegaanada uu ka taliyo iyadoona marar badan sidan oo kale bulshada ku hoos nool maamulkaasi ay kasoo muuqdeen warbaahinta iyagoo ka cabanayo tacadiyo iyo dhibaatooyin kala duwan ee uu u geystay maamulkaasi waad mahadsan tahay sakariye halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay shirkad soo saarta naftada oo ku taala waddanka mexiig madaxda dalka mexiig ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay in ka badan shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen dab ka kacay shirkad soo saarta naftada oo ku taala gudaha waddankaas dabkan ayaa yimid ka gadaal markii ay qaraxday dhuun qaada naftada iyadoona mas-uuliyiintu ay ku eedeeyeen in qaraxan ay ka dambeeyeen kooxo tuugo ah maamulka gobolka uu falkaani ka dhacay ayaa sheegay in tirada dhimashada ay sii korortay iyagoona sheegay in ilaa iyo saddex qarax ay ka dhaceen gudaha shirkadda kuwaas oo sidoo kale sababay in ay waxyeeloobaan guryo tiradooda lagu qiyaasay soddon ilaa iyo konton guri warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa